wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ah kheyraadka buluuga ee dowlad goboleedka jubbaland xasan axmed cumar oo ka qayb galay shirweynaha bandhigga fursadaha maalgashiga dhaqaalaha ayaa madasha ka jeediyey caqabadaha haysta kalluumaysatada dowlad goboleedka jubbaland wasiirka ayaana sheegay in kheyraadda dhoofka suuqyada caalamiga ah ay ka haysato dowlad goboleedka jubbaland dhibaato aada u weyn mudana madaxweyne xayiraadda xagga dhoofka naga saaran suuqyada caalamiga ah ayaa caqabad weyn ku ah kalluumaysatada taasoo niyadjab weyn ee ku ah cid walba oo ku dhiiran lahayd maalgashiga fursadaha kalluumaysiga ee dalkeenna ganacsada soomaaliyeed ayaa ku dhiiran laha maalgashiga sektorka kadib markii ay qaarkood oo isku dayey kala kulmeen khasaaro baahsan ayna waayeen cid ka kabta shaqadaas adag ama ku dhiirigelisa your excellency maqnaashaha siyaasad cad oo dowladeed oo lagu horumarinayo laguna dhiirigelinayo maalgashiga kalluumaysiga ayaa muddo badan caqabad ku ahayd wax soo saarka kalluumaysiga walow dhowaan wasaaradaha kalluumaysiga ee heer state ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo lagu dhiirigelinayo kalluumaysiga sida meelmarinta sharciga kalluumaysiga qaranka diyaarinta hagaha kalluumaysiga qaranka oo loo yaqaan national fisheries master plan dhismaha golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga qaranka iyo meelmarinta isbuuca kalluumaysiga oo sanadkii hore la bilaabay waxaase muhiim ah in dadaaladaas la sameeyey ay noqdaan wax taabo gala oo isku si uga faa'iidaystaan dhammaan kalluumaysatadeenna min raas kamboni ilaa raas casayr mudana madaxweyne isbeddelka cimilada iyo kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa dhibaato weyn ku haya wax soo saarka kalluumaysiga dalka oo hoos u dhac weyn ku yimid mowjadaha waaweyn ee ka dhasha isbeddelada cimilada iyo duufaanada ayaa khatar geliya nolosha kalluumaysatadeenna marar badanna sababa dhimashada iyo dhaawaca dhallinyaradeenna ka shaqeeya badda taas oo sababta in la aadi waayo badda muddo badan sidoo kale maraakiibta uga kalluumaysta sida sharci darrada ah ayaa sababa xaalufin khayraadka baddeenna taasoo keenta inuu hoos u dhac ku yimaado wax soo saarka kalluumaystada mudana madaxweyne si looga gudbo caqabadahaas waxaa lagama maarmaan ah in la helo siyaasad dowladeed oo cad oo leh dhaqangal rasmi ah dalka oo dhan oo lagu dhiirigelinayo laguna horumarinayo wax soo saarka kalluumaysiga sidaas darteed waxaa muhiim ah in dib loo dhaqangeliyo hay-adihii iyo wakaaladihii dowliga ahaa ee dalkan lahaan jiray iyagoo la qaabeeyey qaab ay ula iyagoo loo qaabeeyey qaab ay ula jaan qaadi karaan hanaanka federaalka ee dalku qaatay iskudubaridka taageerada hay-adaha iyo dowladaha caalamka ugu talagaleen kalluumaysiga oo laga faa'iidaysto looga faa'iidaysto barnaamijyo muhiima oo ku salaysan siyaasadda dowladda halka ay iyagu hay-adaha ayaan ka wadaayo u qorsheyn lahaayeen qaab aan waxtar badan u lahayn kalluumaystadeenna taas oo micnaheedu tahay inaan ka leexanno waddadii aan muddo sannado badan ah wax ku soo wadnay